aad wadeen idinku aadan deegaan ku aadan ee aad rabtaan inaad aad xal u heshaan madaxweyne mustafa ma kala hadasheen ma idinka dhegaystay iyo maamulka marka hore inteedan aad isaaba tegin waan kala hadalay in badan baan wada hadlayna oon lahayn madaxweyne ilaahay baa meeshan ku keenay inta alle kugu talagalna waad joogaysaa laakiin waxay dadkan u baahan yihiin dhibaatadii iyo diiftii ay soo mareen ee cadaabkii ilaah ka soo bixiyey inaanan dib ugu noqonin baan doonaynaa dadkan in la walaalayo la isu geeyo dantooda laga shaqeeyo horumarkooda laga shaqeeyo marka waxaan u sheegnay ee tala ah oo dhanna mustafa wuu iska rabdhigay dee nin cadhaysan oo cadho ku jira ma noqdan madaxweynehena sababa muddo hadda waxaan joognaa laba isbuuca annagoo fara badan oo odayaal deegaan ka yimid waxaan halkan u nimidna waxay ahayd deegaankii aan ka nimid ee deegaanka soomaalida saad ka warqabtay isbeddel baa ka dhacay etoobiya oo dhan gaar ahaanna deegaankeenna waxaa la dhihi karaa deegaamada etoobiya deegaanka ka faa'iistay weeyaan waxaan haysanay nabad runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin nabaddii aan haysanay toddobadaa sano ee deegaanka ka jirtay waxaan doonaynay in deegaanku horumar fiican gaadho oo wax fiican uu gaadho oo dhinac walba uu kaabadaa dhaqaalaha horumarka dhismaha wax walba inay horu kacaan baan doonaynay saan doonaynay waxba uma hirgelin xukuumaddii deegaanka joogtay ee madaxweyne mustafa uu madaxweynaha ka ahaana in badan baan wada hadal la soconay oon daba soconay oon leen dadkan deegaanka nabad bay haystaan nabadday haystaan waxay u baahantay in looga faa'iideeyo oo horumar helaan oo shacabkii la walaaleeyo oo dhibaatooyinka dadka soo mareen aan dib loogu noqon baan u baahan nahay waanadii in badan daba soconay waxba way ka tari weysay inuu tala qaatana wuu diiday waxaadna moodaa toddobada sane ee mustafi iyo saaxiibadii in dadka la joogayay meesha joogayay dad cadhasan un yahaayeen markay imaanayaan cadho ku yimaadeen cadhadii ay ku yimaadeen inay weli ku joogaan baad moodaa ilaa hadda oo ayna dadkooda u turaynin sidaa darteed marka annaga oo odayaal leh oo deegaanka ka yimid oo deegaanka soomaalida dadkii odayaasha oo araggii ugu muhiimsanaayo halkaan nimid waxaana u nimid inaan dowladda federaalka aan cabasho u gudbin oo dhan deegaankannagii colaad iyo dhibaato iyo mashaakil buu ku socdaa waana lagu wadaa waxaa ku wadana waa maamulka aan dhisannay ee aan dooranay ee innaga noo joogay inuu dhib dhaco oo shacabkii isdilaan oo dhibaato ka dhacdo oo mashaakil ka yimaado sayna u dhicin darteed maamulka annaga iyo mas-uuliyiintanada iyo taladanada way qaadan waayeen marka in ay dowladdu arrintaasi wax ka qabato yaana u nimid marka xafiiska ra wasaaraha iyo ciddii khusaysa baan u sheegnay waxaana u gudubnay marka aadan faarax oo madaxii ku-xigeenka ahaa ra wasaare ku-xigeenka ahaa oo madax xisbina ahaa waa nin soomaaliyeed waa ninka u sarreeya ee addisaba jooga runtii cabashadii iyo wixii aan wadnina waan u gudbinay in la badbaadiyo oo deegaankii dadkii la badbaadiyo u baahan yihiin oo dhibaato ayna dhicin shacabka ayna isku dhicin marka waxyaabaan ka baqanayna waxay ahayd wax hadda maanta la sheegaya ee ka socday maalmahanba ka socday buu ahaa sax waa intaanan cabashada aanan ka bixin waxaan rabaa inaan ogaado imise qof ayaad ahaydeen ood meesha ku tagteen ma noo sheegi kartaa magacyada dadka adiga kugula socday ee aad labada toddobaad aad sabo ku joogtaan
odayaashu way badan yihiin waa odayaal dhaqameedkii deegaanka aniga waas weli maxamed carab waas sheekh axmed garweyne suldan cabdiraxmaan bade salaadiin kaloo fara badan baan joogo oo magacyadooda hadda aan soo koobi karaynin
cabashada aad wadeen idinku aadan deegaan ku aadan ee aad rabtaan inaad aad xal u heshaan madaxweyne mustafa ma kala hadasheen ma idinka dhegaystay iyo maamulka marka hore inteedan aad isaaba tegin waan kala hadalay in badan baan wada hadlayna oon lahayn madaxweyne ilaahay baa meeshan ku keenay inta alle kugu talagalna waad joogaysaa laakiin waxay dadkan u baahan yihiin dhibaatadii iyo diiftii ay soo mareen ee cadaabkii ilaah ka soo bixiyey inaanan dib ugu noqonin baan doonaynaa dadkan in la walaalayo la isu geeyo dantooda laga shaqeeyo horumarkooda laga shaqeeyo marka waxaan u sheegnay ee tala ah oo dhanna mustafa wuu iska rabdhigay dee nin cadhaysan oo cadho ku jira ma noqdan madaxweynehena
xaajada soomaaliyeed iyo talada soomaaliyeed ee deegaanka soomaalidu waxay taallaa jigjiga meel kale ma taallo waxaan leenahay walaalayaal aynu nimaadno gacmo geli jiro hoos baa loo dhaqaa xukuumadda maanta ballan waxay ku gashay inay cid walba ay raduhu u furnaayeen maantana ay u furan tahay in la soo noqdo oo ciddii wax tabanaysaa ay jigjiga timaaddo oy xukuumaddeeda u cabato oy waxay tilmaamaysaa tilmaam ka bixiso waa baaq aan ka sii daynayna xaggan